bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraabfeena dhegeystayaal qodobada wararka warsan hiraabtunsin haytona mebankuwiina gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan mabe sheegay intii dhiaas doorasho qof iyo code dagaal dhamari ciidamada dowladda iyo al-shabaab ciidamada dowladana howlgal iyo hubaha ka wadan weliba ku fuliyeen qeybo ku mid ee gobolka gedo gudoomiyihii golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya weliba isu khudbaddeer ku jeediyey furitaanka baarlamaanka jabuuti bilaameyntii doga caasimadda jabuuti ku hayteen iscasili hogaamiya ahlu sunna wal-jamaaca ee shalay ku tabay magaalada dhuusmareeb ee gobolka gadguduudna wararka inka dambooye iyo meelo isugu dambooyay sinhayna wararka banaankan weliba kumidaha turkiya maba isu koranqaaday weerarka usugahay gobolka idlib ee wadanka suuriya iyo maleysiya maba waladay ra-iisul wasaare cusub
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hiraabnimo isniiyow taariikhdan iyo ka beeganta labada bilo saddexaad ee maarsa sanadka labada kun iyo labaatanka ka dhawaada warkii oo faahfaahsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mebe sheegay inta dhiyaasa doorasho qof iyo code gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo khudbadiisu ku jeeday furowka kalfadhiga siyaadaad ee baarlamaanka dalka jabuuti aanku horeen maba usi qoto dheeran ku hadlay xiriirka walaaltanimo iyo weliba wadawalqabsadowka ee ku dhisan ee indhexeeya soomaaliya iyo jabuuti gaar ahaana iskaaladowka lamada baarlamaan gudoomiyaha golaha shacabka eesaas oo kalmeba ku hadalay mas-uuliyadda ku saaran qofka xildhibaanka dalshay guud ahaan gaar ahaan deegaanka laha ku doorida oo eeta haddii uuse fasax gala intii uuse ankuur gala xaalado deegaan shay ku jara si warbixin uusahan ku diyaari oo uuse reetaankarnaga golaha shacabka baarlamaan kasta mabaan uuse tilmaamay intii horumarka dal walba uuse kaherayay sida dadshay iyo aan ku faa'iidaysadaan wala uu ilaahay kamanatisaday gudoomiye mursal maxamed sheekh cabdiraxmaan yamiba uuse sheegay intii baarlamaanka soomaaliya uuse kalfadhigii lahadhaafi isku guulaysaday ansixiyowka shuruuc dalka muhiimiga oo uuse ku midayay sharciga doorashooyinka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uuse saxiixi islamarkaasina taasi uuse sheegay ka suura galaasa inti soomaaliya laka qobada doorasho qof iyo codee sidoo kale baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ansixiyey kaas oo ahaa mid si weyn loo sugayay una suurtagelinaysa shacabka soomaaliyeed in xildhibaanada labada aqal ay si toosa qof iyo codtaay ay ku soo doortaan dhammaadka sanadkan aan ku jirno
gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo uuse jabuuti roogyaaba saas oo kale kulamo la qaaday madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle iyo weliba madaxda kale ee dalka jabuuti walyaboonka badan ee ku qaybgalowka kalfadhiga ismadila kureeb weliba uuse warbixin guud ku siiyey xaaladda wadanka dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo al-shabaab iyaba kudhihi qeybo kumida guda wadanka warar kula ku helo degmada baardheer ee gobolka gedo maba sheegaan antii xalay xubno ku tirsan al-shabaab iyo weerar ka qaadeen saldhigga ciidamada dowladdiiyo kaleym degmadaas mabana jaray dagaal kooban oo ku dhiimeelasay goobroogyaal iyo warbaahinta warsan maban sheegaan antii marshileedii ay la dheegin dhawaaqa rasaasto oo nasdhaafsadaayen ciidamada dowladda iyo ahaan al-shabaab laakiin lan idaaya korna khasaarada ku dhaladay maadaama hillaha miyiga hayti saraakiilla ciidamada dowladda ee degmada baardheer maba sheegaan antiya ku warhayan weerarkaas waana isku difaaceen al-shabaab saasoo kale dagaalka mayba iyo kadilan suwarkan dhikan qof rayide degmada baardheer gobolka gediya labaataiyo shantii bili lahadhaafi ee februari meba al-shabaab iyo xillaha miiga ka dilan degmadaasi sida gudoomiye waaxeed oo ku tirsanaya maamulka degmada mabana taasi welwel xoog leh ku abuurtay dadka ka nool degmada wararkii inkada dambo ee hiraabtuuna ku helaana degmada baardheer gobolka gedo maba sheegaan amti xaaladda tato degan laakiin ciidamada dowladda iyo daafo magaalada kuweydan howlgale iyo ka xaqiijiyeen ammaanka magaalada isla wararka gobolka gadiha guda jirnaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo midba fulyeene howlgale hublaha ka gobaday ciidamada dowladda soomaaliya oo dhawaan dowladda jeyti degmada doolow ee gobolka gedo mayba xalay howlgal qorsheysan iyo ku fulyana minka wasiirkii amniga ee jubbaland ee habsakayaale muqdisho ku basiday iyo oo howlgalkaasi in hublaha kaga gobaday saraakiil ciidamaba sheegana intii howlgalkaasi u sahay go-amaanka laka xaqiijiyay mabana la sheegay intii ciidamada dowladda minkiyo ha ku biyeen rasaas iyo weliba lama wari oo ah hanlanka saw b km iyo weliba hubab kale saraakiil ciidamada dowladda mashaagna sababta rasmiga ee iyo unfulyan howlgalka lakasuubi minka wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid janan oo ku basaday xabsi dowladda oo ka hirinaya muqdisho dhowaan laakiin maba xusad mudan intii xiligan wasiirka iyo weliba dowladda soomaaliya ku dhexaytay khilaafiyadin xoogan wararka mibantaasi ka daraayana intii ciidamada dowladda saas oo kale iyo howlgallo ku suubiyaan xaafado qaar ee degmada doolow walowlan sheegna walyaabo ka gobadeen mibana wararka hilaabtun lahelo sheegaana intii xaalada degmada ee tato degan dowladda soomaaliya dhawaan mibaa ciidamo shaldunya jeytay degmooyinka baardheer doolow beled xaabo iyo degmooyin kale oo horey aan ku sugnayn ciidamo ku amar qaada wasiirkii amniga cabdirashiid janan hogaamiyihii ahlu sunna wal-jamaaca ee shalay la sheegay intii uusa diyaaradda ku rahi magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud yomibaa laha sheegahaya intii uusa deri magaalada gaalkacyo wararka qaarna waliba sheegaan intii hogaamiyahaas usa ambahi dhiniga magaalada nairobi ee dalka kenya dhowaan magaalada dhuusmareeb ee gobolka galguduud waliba ku dhiyay dagaal aan dhexeeya ciidamada dowladda iyo ahlu sunna walow markii dambe ahlu sunna iyo isdhiibaan bilaamayti doga caasimada jabuuti haytina waliba laha ku warmahaya intii iscasili doga magaalada jabuuti faatima awli cusmaan iyo isku casili xilkiisi lama filaan ee meeba warqadii aan gudbiiday madaxweynaga jabuuti ismaaciil cumar geelle meba sheegtay intii isku casili soobaya angaar ee faadamo oo haytay bilaamayti inka horeeytay ee gobolka geeska africa lanka doorada dog magaalo caasimad ilwareerji maba sheegaan intii diidi amar redland naga dhaqaa waa xubnihii shaqaalaga ee xafiiska iyo shaqada ku bureeday suranka warkaasi ku ahaynamib waa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo turkiga miba uuse koran qaaday weerarka uuse kahay gobolka idlib ee wadanka suuriya dowladda turkiga yomay baa sheegtay intii iyo awoodii ardeed adeegsatay intii walyeelo ku jeysata gobolkaas mibana la sheegahaya intii ciidamada dowladda meelo badan oo la wareega xoogaga mucaaradka iyo hore laan sheegay intii meelo badan oo kumida idlib iyo ku awood badnaayeen laakiin ciidamada turkiga oo galansiiya xoogaga islaamiyiinta iyayoon laha ku warmahay intii duqeynta iyo xoojiyeen diyaaradaha la kuleeyay wadanka turkiga iyosaas oo kale howlgalka qayb ku e wadanka raashka iyosaas oo kale maybaa laha sheegahaya intii isuuna garab siihay xoogaga kale ee ciidamada bashaar al asad warkii akhyaaray idaacadda warsan kula dareerta hiraabtun